إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga hal furqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dagaal u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyo kuwa maamulka hirshabeelle ayaa ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan barakac ayaa waxa uu ka bilowday magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyadoo weli halkaasi ay isku hor fadhiyaan ciidamo iska soo horjeeda madaxweynihii hore ee hirshabeelle ayaa asigoo xaramka jooga waxa uu allah ka baryay inuu xildhibaanada hirshabeelle ka dhigo kuwa dastuurka ku dhaqmaa weliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxa uu u kuurgalay xaaladda isbitaal lagu daweeyo dadka oo ku yaalla degmada jilib etoobiya ayaa waxa ay sii badisay qamriga ay keenayso gudaha gobollada maamulka somalilan uu ka taliyo iyadoo ku dhowaad kun dhalo oo qamri ah meel fagaaro ah lagu soo bandhigay xildhibaan ayaa waxa uu sheegay in dalku uu gumaysi ku jiro asigoo sidoo kalena dhaliilay madaxweynaha dowladda federaalka ah warka dibaddana weerar khasaare dhaliyey ayaa waxa uu ka dhacay gudaha iskuul ku yaalla dalka maraykanka inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystir إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dagaallo u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyo askaarta maamulka hirshabeelle ayaa ka dhacay magaalada beledweyne warka iyo war kale oo la xiriira weerar ay la kulmeen qaar ka mid a ciidamada jabuuti ee hiiraan jooga iyo weerar ay la kulmeen ciidamada shisheeye ee dulaadka muqdisho jooga waxaa inoo haya cabdisamad cabdulaahi wararka laga helayo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ku waramayay in habeennimadii xalay halkaas ay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya ciidamada shabaabul mujaahidiin iyo sidoo kale askarta maamulka hirshabeelle dagaalada waxaa qaaday milatariga mujaahidiinta al-shabaab iyagoona beegsaday laba saldhig oo ay askarta maamulka hirshabeelle ku leeyihiin gudaha magaalada beledweyne inta badan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada beledweyne ayaa laga maqlayey rasaasta ay isku adeegsanayeen dhinacyada dagaalamaya sidoo kale hiiraan waxa ay xalay mujaahidiinta al-shabaab dagaal toosa ku qaadeen saldhig askarta maamulka hirshabeelle ay ku leeyihiin degmada buule berde ee gobolkaas gobolka hiiraan waxa uu sidoo kale xalay martigeliyey weeraro culus oo ay mujaahidiinta al-shabaab ku beegsadeen askarta shisheeyaha ay kusoo duulay gobolkaas jabuutiyaanka ayaa ka mid ah ciidamada shisheeye ee xalay la beegsaday waxay mujaahidiintu jabuutiyaanka ku qaadeen weerar duqeyn loo adeegsaday iyo sidoo kale dagaal toosa uu kaga yimid milatariga al-shabaab dhanka kale gobolka shabeellaha hoose oo isna ka mid ah gobollada ay ka dhacaan dagaalada ugu badan ee lagu beegsado shisheeyaha iyo sidoo kale askarta soomaalida ah ee la shaqaysa waxaa xalay ka dhacay dagaal toosa oo ay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhig ciidamada burundi ay ku leeyihiin deegaanka arbacow ee duleedka ceelasha biyaha sidoo kale shabeellaha hoose mujaahidiintu waxa ay dagaal toosa ku qaadeen fariisin isbaaro ah oo ay askarta dowladda federaalka ah ku leeyihiin deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho weerarada ka kala dhacay gobolada hiiraan iyo shabeellaha hoose ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo maalintii shalay mujaahidiinta al-shabaab ay gudaha magaalada muqdisho ku khaarijiyeen cali okey oo ka mid ahaa saraakiisha dowladda federaalka sidoo kalena degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxay mujaahidiintu ku dileen askari ilaalo uu ahaa guddoomiyaha degmada balcad barakac ayaa waxauu ka bilowday magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyadoo welina halka ay isku hor fadhiyaan ciidamo iska soo horjeeda sida warkan uu ku eegayo maxamed cali waxaa sii xumaanaysa xaaladda magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari halkaasoo maalmahanba ay ka taagnaayeen xaalado siyaasadeed maalmihii u dambeeyey waxaa magaalada kusii qulqulayay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland kuwaasoo la dejiyey bannaanka magaalada xiisadahan ayaa sababay in shalay magaalada boosaaso uu ka bilowdo barakac ay sameynayaan dadka ku nool magaalada wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo boosaaso ayaa ku waramaya in halkaasi laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda xiisadahan ayaa yimid kadib markii dhowaan madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni uu xilka qaadis ku sameeyey taliyihii ciidamada la magac baxay b s f iyadoona taliyaha uu gaashaanka ku dhiftay xilka qaadistaas deni ayaa arintan si dadban ugu eedeeyey dowladda federaalka waxa uuna sheegay in xukuumadda farmaajo ay mas-uul ka tahay colaadan isagoona hoosta ka xariiqay inay tallaabo adag ka qaadayaan saraakiisha ku howlan horinta colaada dalkan hal dowlad unbuu yeelanayaa dowlado isku dhex jira ma yeelanayo haddii ilaahay hal ciidan buu yeelanayaa ciidamo rag leeyihiin ma yeelanayo hal dakhli buu yeelanayaa dakhli ninba meel uu markaa nimeed waxaa jiri jira wax la dhaho nin walba laba barsanteed baa meel loo saaro curaaro wax la sheego maalintii ugu horraysaan ka takhallusno ciidanno hebelle hebel leeyihiinna maalmihii ugu dabayaaqadeedii baa socotay kulli waa israacayaan si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada boosaaso ayaa ah mid qasan maadaama ay halkaasi isku hor fadhiyaan ciidamo iska soo horjeeda waxaana xilli weliba la filan karaa in magaalada ay ka dhacaan iska horimaadyo u dhexeeya labada dhinac madaxweynihii hore ee hirshabeelle ayaa asiga oo xaramka jooga allah waxa uu ka baryay in xildhibaanada hirshabeelle uu ka dhigo kuwa dastuurka ku dhaqma warkan waxaa inoo haya haashim cabdinaasir cali cabdulaahi cosoble oo hirshabeelle ka soo noqday madaxweyne ayaa tegay xaramka xilli uu ka faa'iidaysanayay qaabilaad oo ka helay xubno ka tirsan maamulka dowladda sacuudiga isagoo taagan barta lagu dawaafo ee kacbada islamarkaana gadaashiisa ay marayaan dad badan ayaa wuxuu gacmaha u taagay cerka isagoo alla ka baryay arrin macsi ah cosoble ayaa u duceeyey maamulka beesha caalamka ku tiirsan ciidanka burundan ka hoos shaqeeya ee fadhigiisu yahay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe arrinta ugu daran ayaa ah inuu alle ka baryey in xildhibaanada hirshabeelle uu ka dhigo kuwa ku dhaqmo dastuurka xilli alle uu diiday in lagu dhaqmo sharci aan kiisa ahayn ilaahayou xildhibaanada hirshabeelle ka badbaadi sarwadayaasha ilaahayou xildhibaanada hirshabeelle ka dhig kuwii dastuurkooda si sharaf lagu dhaqmo kuwii cadaalad ka shaqeeya cali cabdulaahi cosobleh ayaa baraha bulshada kala kulmay eedaymo iyo dhaleecaymo badan oo bulshada uga imaanayay qaar ka mid a dadweynaha waxay odhanayeen ma alle ayaad ka baryaysaa inuu raalli idinkaga noqdo gaalnimada kuwo kalena waxay odhanayeen waxa aad wada duco maahane waa olole siyaasi ah halka xildhibaanada iyo siyaasiyiinta aragtida ka dhiibtay warkiisina ay odhanayeen ducada waxa aad ka dhigtay mid cunsurinimo ah oo hirshabeelle ku eg si kastaba ha ahaatee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ka caado yeeshay inay fakarkooda kula tacaamulaan diinta iyo shacaacirta islaamka weliga walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxa uu kurgalay xaaladda isbitaal dadka lagu daweeyo oo ku yaala degmada jilebe maxamed ciise ayaa warbixintan inoo haya cisbitaalka guud degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa waxaa booqasho iyo kormeer ku tegay waaliga wilaayada jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalla waaliga iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa kormeerey dhismo ku socda cisbitaalka iyo bukaanada lagu daaweeyo waaliga jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalla ayaa u kurgalay xaaladda bukaanada gaar ahaan qaybta lagu daaweeyo cudurka qaaxada ama tiibiyada waaliga ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee bukaanada iyo howsha ka socota cisbitaalka waxaad noo sheegteen in muddo ah inaad ka soo shaqaynayseen qismigan tibida kumanan qofna inaad dar yeesheen oo dawooyin iyo kala duwan aada siiseen ayaad noo sheegteen ilaahay baa caafimaadka haya laakiin idinku inaad dadaasheen maadaama istaalkii la dumiyey shaqana ay ka socoto waxaan rajaynaynaa insha allahu tacala kolley un inaad shaqada sii waday doontaan maadaama dadkan dad dhibanayaale ay yihiin dad xanuunsan ay yihiin dad dawada hadday ka kala go-do dhibaato mudanaya ay yihiin dawadoodana aad usii wadaan dadaalka aad wadaanna aad sii wadaan aad iyo aad baana idinkaga mahadnaqaynaa dhanka kale howlwadeenada cisbitaalka ayaa soo dhoweeyey booqashada waaliga jubbooyinka uu ku tegay halkaa anigoo ah doctor maxamed cabdulaahi maxamed ahna madaxa qaybta t bda jilib waxaan aad iyo aad maantan ugu faraxsanahay oo ilaahay mahaddiis ah in ay walaayadina soo booqatay oo haddana ay nala joogto beeshinkii dhanna uu joogo aanan qayb ka nahay isbitaalka weyn oo walaayada ay ka dhisayso degmada jilib aan qayb ka nahay shaqada aan qabana waxaa waaye annaga qaybta t b aan nahay nooc kastaoy tahay bolmanary ama extra bolmanary miday noqotoba waxaanan magaciisu muxuu ahaayeto ku baarnaa shaybaar iyo clinical decision labadaasaan ku qaadanaa sidoo kale qaar ka mid ah bukaanada ku jiray cisbitaalka ayaa iyagana ka warbixiyey sida loola tacaalo xaaladooda caafimaad xuseen ibraahim cabdi degan degmada jirib umro ahaana ma jira lixdan iyo sagaal haroonta tantiyoonayto oo tibiya la dhehee shukrin iyo maxad ilaa iska leh aan haddi geegaa labaatan intii aan qaado alxamdulillah labaatan bir intu intu roogdinaan la reebo male namba seeda hega aadi aan qaado hay waa hornama yaa ka jirto meelaan biidaasay meer aan ansaana male haddi geega caafimaad yaa dareema waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalla ayaa marar badan booqasho sidan oo kale ku tegay isbitaalada ku yaala wilaayada jubbooyinka itoobiya ayaa waxay sii badisay qamriga ay keenayso gudaha gobolada maamulka somalilan uu ka taliyo iyada oo ku dhowaada kundhalo lagu soo bandhigay meel fagaaro ah biliiska degmada burco ayaa howlgal ay sameeyeen waxa ay ku sheegeen in ay soo qabteen boqolaal dhalo qamri ah iyo xashiish meel fagaara ayaa qamrigaasi lagu daadiyey taliyaha biliiska ee gobolka togdheer ayaa saxaafadda waxauu kula hadlay halkii qamriga lagu daadinayey halkan waxaanu ku burburinaynaa amba ku daadinaynaa mukhaadaraad ay soo qabteen ciidankan gobolka togdheer gaar ahaan saldhigga dhexe iyo faarax oomaar iyo duruqsi saldhigga dhexe waxa u dheer muxuu ahaa xashiishad waa sagaal boqol iyo koob iyo afartan wey iyo toban kiilo xashiishada intaasba burcay soo galeen burco intayna ana ku milmin baanu ka qabannay maamulka somalilan kuma dhaco inuu itoobiya kala hadlo mandooriyaha ay dalka ku soo dadguraynayso laakiinse keliya waxa uu ka adag yahay dadka ganacsatada ah ee itoobiya ka soo iibsada islamarkaana doonaya in gudaha ay ku iibiyaan somalilan ayaa aada looga isticmaalaa qamriga waxaana la arkayaa dad badan oo sakhraan ah kuwaas oo rag iyo dumar isugu jira xildhibaan ayaa waxa uu sheegay in dalkuu gumaysi ku jiro asagoo sidoo kalena dhaliilay madaxweynaha dowladda federaalka ah cabdifataax maxamed qaasim ayaa ka warramaya cabdi ismaaciil samatar oo ah siyaasi xogogaal u ah arrimaha dowladda federaalka islamarkaana haysta dhalashada maraykanka dhowaana ku biiray xildhibaanada aqalka sare ee dowladda federaalka ayaa waxa uu ka hadlayo culaysyada haysta farmaajo iyo xaaladda waddanka marka hore waxa uu ka hadlay sida ay la tahay sababta uu farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka isugu adkeynayo kursiga waxaana uu sheegay in haddii uu saatan iska bedelin uu fadeexad kala kulmayo shisheeyaha madaxweynuhu wuxuu og yahay in markuu ra-iisul wasaaraha ahaa muddo horteed inta la geeyey kambaala shaqadii halkaa lagaga xayuubiyey waxaa kaloo inu ognahay cabdilaahi yuusuf inta nairobi la geeyey isaga iyo baarlamaankiiba markii dambena jabuuti la geeyey oo layidhi shaqada ka tag adduunyada kale ku tidhi waa doqonnimo iyo ceeb iyo sharaf darro weeyaan markaa madaxweynuhu amuuraha inuu ka baaraandega ayaa wanaagsan isagoo ummadda u danaynaya isaguna sharaftiisa ilaalinaya isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in farmaajo uu gebi ahaanba fashilmay waxaana tusaalooyinkii uu soo qaatay ka mid ah
marka waxaan odhan lahaa haddaan wax weyn u sheegi lahaa madaxweynaha laba cashuurood baa qof walba laga qaadaa waynu ognahay jidadkiibaa xidhan marka run haynu isku sheegno hadduu ardaygayga ahaan lahaa oo gareedyadan bixiyaa imtixaanka markaan saxo gareedyadan bixiyaa hay tahay e ilaa f hadday tahay maanta waxaan siin lahaa madaxweynaha f baan siin lahaa cabdi ismaaciil samatar ayaa waxa uu sheegay in dalka soomaaliya uu gumaysi ku jiro waxaana uu u soo qaatay arrintaas tusaalaha soo socda amisom baa waddanka xukunta ciidamahaynu leenahay ma xukmaa run marka la sheego soomaad garan xasan sheekhna sidaa ahayd shariifkana sidaas ahayd meesha ugu weyne lagaa soo faragelinayaana waxa weeyaan ammaanka waddanka airbortka ma geli kartid haddaanad warqad sidan hareeraheega ma iman kartid jidadkaama mari kartid soo maad garan marka waxa weeyaan faragelintii amison baa kow ka ah faragelintii etoobiya ciidamadeed weli joogaan baa kow ka ah maraykanka iyo reer galbeedka oo dhan oo odhanaya waxaa lama samayn karo waxaa lama samayn karo shalayna way odhanayeen maantana ma odhan karayaan carbal soomaali ha ii sheegto waxa madax bannaani tilmaamaya intaasi kadib waxa uu milcisaday sidii farmaajo ay dadka qaar u soo dhoweeyeen markii la dooranayay iyo sida uu haatan xaalku yahay waxa uu xusay in soo dhoweyntii hore ee farmaajo ay ku timid nacayb iyo cadaawad loo qaaday xasan sheekh darteed ha yeeshe ee aanay markaasi jirin sabab muuqatay oo uu farmaajo ku kasban karay in la soo dhoweeyo oo loo riyaaqo wax ka duwan oo farmaajo lagu soo dhoweeyey ma ayan jirto soomaad garan laakiinse in loo riyaaqay in xasan laga takhalluso oo durmaan la tuntoo la odhan jiray farmaajo ii geeya waa wax cad maanta se waxaan qabaa farmaajo iga geeya inay runtu tahay si kastaba ha ahaatee waxaa isi soo taraya mas-uuliyiinta xildhibaanada ah iyo saraakiisha kala duwan ee dowladda federaalka ah ee qiraya in dalku uu gumaysi ku jiro halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan weerar khasaare dhaliyey ayaa wuxuu ka dhacay iskuul ku yaal dalka maraykanka warar ka imaanaya dalka maraykanka waxay tilmaamayaan in weerar uu ka dhexdhacay gudaha iskuul ku yaala wadankaasi weerarkaana wuxuu dhaliyey khasaare baaxad leh magaalada oxford ee gobolka michigan ayuu ka dhacay weerarkani waxaana ninka weerarka fuliyey uu gudaha u galay iskuul sare oo ku yaala magaalada halkaasna waxaa ku dhintay ugu yaraantii afar ruuxo wararka ka soo baxay dhanka ciidamada booliiska ee dalka maraykanka waxaa lagu sheegay in weerarkani ninka fuliyey uu adeegsaday bastoolad islamarkaasina uu riday ugu yaraantii labaatan xabadood ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ah ee weerar fuliyaha ku riixday in uu tilabadani qaado waxaana ciidamada booliisku ay xaqiijinayaan in uu isu soo dhiibay ninkii weerarka geystay booliisku waxay intaa ku dareen in ninkii isu soo dhiibay ee weerarka fuliyey dadkana dilay uu ka tirsanaa ardada iskuulka uu soo weeraray maraykanka ma jiro toddobaad soo mara oo weerar aanu ka dhicin oon dad lagu dilin dadna lagu dhaawacin waxaana ugu wacan iyadoo si sahlan lagu heli karo hubka waxaana furan suuqyo waaweyn oo qof waliba uu hubka ka iibsan karo warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan waa inaga inta